إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim warka madaxdiisii faahfaahin ayaa ka soo baxaysa weerar shalay lagu qaaday xero tababar oo ku taala duleedka magaalada muqdisho xukun xadurridda ah ayaa shalay ka dhacay deegaanka bulufulaay ee wilaayada bay iyo bakool waxaana waaxiga degmada balcad ka dhacay weerar ka dhan ah ciidamada maamulka hirshabeelle mujaahidiinta alqaacida ah ee jasiiradda carabta ayaa ka hadlay dilkii uu faransiisku u geystay amiirkii mujaahidiinta ah ee maqribul islaam mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay dagaal beeleed maalmahani ka dhacayay deegaanka feerfeer munaasabad lagu furayey sannad dugsiyeedka cusub ayaa ka dhacday iskuulka ibnu cabbaas oo ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
faahfaahin ayaa ka soo baxaysa weerar shalay lagu qaaday xero tababar oo ku taala duleedka magaalada muqdisho faahfaahinta warkaani waxaa inoo hayaa maxamed cali aadan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay weerar nafuurnimo ah la beegsatay ciidamo badan oo soomaali ah oo loo tababarayay leyli sargaal kuwaasoo feel ku jiray si ay u galaan xerada turkiga ee muqdisho ciidamadan ayaa mar qura lala beegsaday qarax weyn oo meelo badan laga maqlay islamarkaana sababay inay dhimasho iyo dhaawac noqdaan in ka badan labaatan sargaal xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka waxaana ay xaqiijiyeen in weerarka ku dileen toddoba ka mid a saraakiishii dowladda federaalka loo diyaarinayay sidoo kalena dhaawacmeen afar iyo toban kale goobta ayaa waxaa weerarka kadib isku geedaamay ciidamo badan iyadoo sidoo kale la arkayay gaadiid nuuca gurmadka deg dega ah kuwaasoo qaaday dhaawacyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bishii abriil ee sanadkii laba kun toddoba iyo tobankii weerar nafurnimo ah ku qaaday xerada warshada nacnaca uu turkigu ku tababaray ciidamada iyo saraakiisha dowladda federaalka waxaana la xasuustaa in ay weerarkaasi ku baxeen ugu yaraan shan iyo labaatan oo u badnaa saraakiil milatari iyo tababarayaal ciidan xukun xadurridda ah ayaa shalay ka dhacay deegaanka bulufulaay ee wilaayada bay iyo bakool warkaani waxaa noo faahfaahinayaa cabdisamed cabdulaahi fagaaro weynuu ku yaala buulafulay ee walaayadii islaamiga ah ee baayo bakool ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal dad ah si ay u daawadaan xukun xad ah oo lagu fulinayo laba ruux xukunkan oo ahaa xadduriddo ayaa waxaa lagu fulinayay cismaan daahir cali iyo axmed shariif cabdiwaaxid oo ahaa askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed islamarkaana nolosha lagu soo qabtay mid ka mid a garsoorayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo goobta ka hadlayay ayaa ugu horeyn soo bandhigay cadeymo ku waadan eedeymaha loo jeediyay askartan iyo maamulka ay u shaqeynayeen cismaan daahir cali oo loo yaqaano afsaar degan qansax dheere da-diisuna tahay soddon i kow jir kana tirsan ciidanka ridida ee koonfur galbeed iyo ridida dhexe labo axmed shariif cabdiwaaxid degan wanlaweyn da-diisu tahay siddeed iyo labaatan jir kana tirsan ciidamada riddada ee koonfurgalbeed qeybta booliska faahfaahinta xukunka waxay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta labada qofood oo magacyadooda kor ku xusan oo ka tirsan ciidanka riddada ayagoo dhuumaalaysanaya sida uu kor ku caddeeyey wakiilu dacwaha ciidanka mujaahidiinta cismaan daahir oo loo yaqaano afsaar wuxuu ka tirsan yahay ciidanka dhexe ee ridida wuxuu ka mid ahaa ciidankii kusoo duulay muxaafadada binsaar ee walaayada labo axmed shariif wuxuu ka tirsan yahay ciidanka ridida koonfur galbeed gaar ahaan kuwa booliska wuxuuna ka tirsan yahay muddo dhan shan sano intaas kadib garsooraha ayaa soo gudbiyey xukunka ay muteysteen iyo sidoo kale waxa ay diinta islaamku ku xukuntay eedaysanayaasha kor ku xusan magacyadooda iyo jawaabta ay ka bixiyeen oo qiraal ah oo inay ka tirsan yihiin ciidanka riddada ayna jirin caddaymo sax ah oo ka madax bannaan oo muujinaya ka bixitaankooda dowladda riddada aan ka ahayn afkooda weliba ay jiraan astaamo muujinaya in ay weli ku jiraan ciidankaasi sida mishaarkooda oo weli ugu soo dhaca simikaaradooda waxay ku xukuntay maxkamadda islaamiga duridda labada qofood oo hortiina jooga aan kor ku soo sheegnay magacyadooda labo in lagu fuliyo xadkaasi fulintaasna ay tahay dil wuxuu ku sugnaaday xukunkan iqraar adilada loo cuskaday xukunkan qowlu rasuul sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaaca ilaa musliman waana la fuli karaa xadka xukunkan ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay xukunno kuwan la mid ah ay ka dhaceen fagaarayaal ku yaala degmooyin ka tirsan shabeellaha dhexe iyo galgaduud waxaana waaxiga degmada balcad ka dhacay weerar ka dhan ah ciidamada maamulka hirshabeelle warkaani waxaa noo soo koobaya cabdifataax maxamed mudey ee shalay gabaldhici ayaa ciidamo ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen askar ka mid a ee kuwa hirshabeelle oo ku sugnaa ee tuulo ku dhow degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa tuulada lagu magacaabaa mareerey sida aan xogta ku heleyno waxa uu howlgalkan yimid kadib markii ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gaartay qayladhaan dadka deegaanka ah oo sheegaysay in ciidamadaasi dowladda ay dhibaato kala kulmayaan waxaana dhacday in markiiba ay sii galayeen tuulada ay dhinacii kale si halaleela uga baxeen tuulada taasoo keentay in mujaahidiintu ay dagaal la-aan ee tuulada la wareegaan islamarkaana howlgallo baaris ah ay ka sameeyaan goobihii ay deganayeen ciidamadaasi oo ahaa kuwa ay tiradoodu yar tahay waxaana ay gacanta ku dhigeen laba qori oo nooca boobayaasha ah oo ay ka carareen askartaasi iyo agabyo kale oo militari dhowaan ayayna ahayd markii ee sidan oo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal ku ekeeyeen degmada balcad iyadoo ciidamada dowladda federaalka ah gebi ahaanba ay ka baxeen magaalada islamarkaana ay gudaha u galeen xerada ciidamada burundi oo duleedka magaalada dhacda mujaahidiinta alqaacida ah ee jasiiradda carabta ayaa ka hadlay dilkii uu faransiisku u geystay amiirkii mujaahidiinta ah ee maqribul islaam waa kan salmaan axmed mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab ayaa goordhow waxay baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab kaasoo ummadda muslimka looga tacsiyeynayo istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam kaasoo dhowaan faransiisku ku dilay waqooyiga dalka maali kadib weerar uu halkaas ka geystay bayaankan oo ku qoran luuqadda carabiga kana kooban saddex beyj islamarkaana ay ku jiraan nusuus sharci ah oo qeexaysa fadliga uu leeyahay qofka shahiidka ah ayaa mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxay ku direen tacasi iyo sabarsiin ee ku socota mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam iyo guud ahaan mujaahidiinta alqaacida iyo guud ahaan ummadda muslimka ah annagoo ah alqaacidada jasiiratul carab waxaa nafteenna iyo walaalaheenna maqribul islaam ku sugan iyo sidoo kale hoggaanka alqaacida iyo guud ahaan ummadda muslimka ah uga tacsiyeynaynaa istishaadka hogaamiyaha haliyeyga ah ee ahaa imaamka geesiga ah asheykh cabdilmaalik daragdaal abi muscab cabdilwaduud ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab kaasoo ummadda muslimka looga tacsiyeeyey istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud waxaa bayaanka lagu sheegay in asheykh abi muscab uu lahaa ee masiiro dheer oo ay ka buuxdo nafur iyo jihaad islamarkaana ahaa qof casiimo adag leh masiiradiisa jihaadkana ay soo martay dhibaatooyin iyo culaysyo badan ee islamarkaana uu sheekhu sugnaaday waxaana lagu sheegay inuu ahaa sheekhu qof tajrubo fiican leh islamarkaana fuliyey intii uu hogaanka mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam hayay camaliyaad waaweyn oo shaafisay sida bayaanka lagu yiri ee quluubta dadka muslimiinta ah kana caraysiisay cadowga waxaana bayaanka lagu yiri sheekha allaha u naxariistay kama zuulin inuu marba ku saramaro jaranjarada acmaasha waaweyn ee jihaadka ah ilaa markii ugu dambeysay uu gaaray xasanada weyn iyo khaatimada wanaagsan oo ah shahaadada sidaan u rajaynayno ayaa lagu yiri bayaanka waxaa bayaanka sidoo kale lagu soo hadal qaaday ee qaar ka mida kelimaadkii uu jeediyey asheekh abi muscab cabdiluduud intii uu noolaa kuwaas oo ka tarjumaya dadnimada uu lahaa sheekhaas iyo mafaahiimta waaweyn ee uu sheekhu tarkiisan jiray waxaa ka mid a hadallada bayaanka lagu soo qaatay kelimid ka mid a kelimaadkii uu jeediyey sheekh abi muscab cabdilwaduud intii uu noolaa oo uu ku leeyahay waxaan ku tirinaynaa macaanida ugu saraysa ee guusha inay tahay in lagu sugnaado ahdaafta iyo mabaadi'da islamarkaana aan la bedelin gorgortana laga gelin waxaan allah weydiisanaynaa inuu nagu sugo diinkiisa ilaa aan kala kulanno allah caza wajalla sidaas waxaa leh asheykh abi muscab cabdilwaduud waana mukhtataf ka mid ah ee kelimaadkii uu jeediyey asheykh abi muscab cabdilwaduud ee laguna soo qaatay bayaanka tacsida ah ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab waxaa sidoo kale kelimaadka sheekha uu lahaa ee bayaanka lagu soo qaatay ka mid ah ee kelimad uu sheekhu ku leeyahay marka ay shahiidaan walaalaheenna taasi waxay ka dhigan tahay inaan ballan oofin dheeraada u samayno mabaadi'dooda waxaana allah idinkii kusii taagnaan doonnaa waddadii ay ku calaameeyeen dacwadooda iyo jihaadkooda kuna nuuriyeen dhiiggooda islamarkaana jallaafooyinka iyo waxyaabaha lagu turanturoodo ay kaga leexiyeen hilbahooda ee dhiigagaas iyo hilbahaas waxay ahaan doonaan ee nuur noo ifiya waddada iyo dab nagu holciya inaan ka aargoosanno ummadaha kufriga iyo madaxyaweynta mujrimiinta nolol nooma wanaagsanaanayso ilaa aan ka tahirno dhulkeenna ee rijisiga ama qurunka gaal kasta oo soo duulay oo dembiile ah iyo sidoo kale ilaa uu askariga ugu dambeeya ka baxayo ee waddamada islaamka islamarkaana aan xididada u siibno saldhigga militari ee ugu dambeeya ee uu maraykanku ku leeyahay dhulkeenna dhaawacan laga soo bilaabo magaalada arribaad ilaa jakaarta sidaas waxaa leh asheykh abi muscab cabdilwaduud waana mid ka mid a kelimaadkii uu jeediyey sheekha intii uu noolaa laguna soo qaatay ee bayaankan ay soo saareen mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab loogana tacsiyeynayo istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud kaasoo dhowaan uu faransiiska ku beegsaday ee duqayn uu ka fudhiyey waqooyiga dalka maali inkastoo asheykh abi muscab cabdilwaduud uu shahiiday haddana waxaa bayaanka lagu sheegayaa in jihaadka uu sii socon doono loolanka iyo muwaajahada ka dhexaysa xaqa iyo baatilkana ay sii socon doonto maadaamaba ay diimuhu kala duwan yihiin ee dhulkuna uu dhulkii yahay samaduna ay samadii tahay basharka noolna ay basharkii yihiin waxa isbedelay oo keliyana waa in raayadii uu hogaamiye dhiibay kuna wareejiyey hogaamiye kale faransiiskana wuxuu ogaan doonaa inuu ku maashoobay boholada dagaallo uu ku halaagsamayo mustaqbalkana uu fisho weeraro waaweyn oo kaga imaada halyeeyada maqrib ulislaam ee ku nool maali iyo algeria sida bayaanka lagu sheegay kuwaas uu dulinimada diiday ee islamarkaana ka dhiidhiya dulmiga ahna dad geysinimo iyo hal adeyg leh sida bayaanka lagu yiri bayaankan tacsida ah ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab wuxuu imaanayaa iyadoo habeen hore mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakat al-shabaab almujaahidiin ee ka jihaada bariga afrika ay baahisay bayaan tacsi ah oo ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo looga tacsiyeynayay istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud waxaana mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab ay noqonayaan jamaacadii labaad ee ka tacsiyeysa istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud kadib xarakat al-shabaab almujaahidiin waana marka laga hadlayo jamaacaadka waaweyn ee jihaadiga ah dhowaan ayay ahayd markii mu'asasada warbaahineed ee al-andulus oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee maqrib alislaam ay baahisay kelimad uu jeedinayo asheykh abu cabdililaah oo ah mas-uulka iclaamka ee mujaahidiinta alqaacida ee maqrib alislaam ee kaasoo ummadda muslimka meel weliba ay joogto uga tacsiyeeyey una xaqiijiyey istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab أمتي الغالية ummaddeenna qaaliga ah walaalahayga muslimiinta ah ee jooga bariga iyo galbeedka walaalahayga mujaahidiinta ee gacanta ku haya dhimbilaha dabka walaalahayga mujaahidiinta ah ee ku jira xabsiyada cadowga waa beri kasta oo dilaacana sugaya faraj assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu allah weyneeyo ajarkeenna iyo ajarkiinna ee ku aadan weysmada aan annaga iyo idinkuba weynay amiirka alqaacida ee waddamada maqribulislaam oo ahaa shiiqii geesiga iyo sakhinimada badnaa ahaana libaaxalyey ah ahna abi muscab cabdilwaduud raximahullah kadib duqayn diyaaradeed oo ku beegsatay waqooyiga maali wuxuu allaah doonay in duqayntaas ay gebagabo khayraysan u noqoto masiiro jihaad oo soo socotay toddoba iyo labaatan sano sannadahaasna sheekhu marna ma baran micnaha raaxada seeftiisana galka kuma celin ilaa ugu dambayntii uu gaaray dantiisa نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay dagaal beeleed maalmahani ka dhacayay deegaanka feerfeer warkaasi waxaa noo faahfaahin doonaa cabdulaahi soomaali iyadoo dhowaan deegaan ka tirsan gobolka hiiraan oo u dhow soodeen beenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo etoobiya ay ku dagaalameen laba beelood oo soomaaliyadoo walaala ah ayaa arrimahaasi waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka hiiraan cali maxamed cusmaan cali saabuun oo ah hafayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka hiiraan ayaa asigoo u warramayay idaacadan islaamiga ah ee alfurqaan waxa uu sheegay in beelahaasi ay iska dileen ugu yaraantii siddeed ruux dad kalena ay iska dhaawaceen wuxuu sheegay in colaadoodu ay ka bilaabatay dhulbeereed maamulka hirshabeelle ayaa dowladda federaalka wuxuu ku eedeeyey in colaadda halkaa ka aloosan ay ku lug leedahay cali saabuun ayaa sheegay in warkaasi uu xaqiiqo yahay adeer waa run oo dagaalka horaan idinkugu sheegna inay ayagu ka dambeeyaan oy abaabulaan magacyo kale ha isaga bixiyaano hadhahaana dhulbeeradaa la isku qabsaday laakiin waa wax ay kooxda farmaajo iyo kuwan hirshabeelle dabadhilifka ah ay ka dambeeyaan oy abaabulayaan waaye dagaallo badan oo sidaan oo kale u dhacay oo ay ka qayb qaateen maaragtay ciidamada qoladan dawladda sheeganaysa oo tuutii la iska dhigay qoryihii la qaatay rasaastii la qaatay waa jirtaa xataa mararka qaarkood waa ka qayb qaataan oo tuutahooda watay ka qayb qaataan oo saas uma fikiraan oo yaan tuuta laydinku arkin ma dhahaan laakiin waa shaki kuma jiro taas waana runtiis ninkaas sida uu sheegayo ninka wasiirka warfaafinta sheeganaya ee hirshabeelle waa runtiis si uu og yahay qof marmar xoogaa waa yaraa dantuu doonaba ha kala ahaadee waa waa ka hadla xaqiiqa waa runtiis waaqiciga dhabtaahu sheegay ma garad etoobiya ayaa waxay u yeertay guddoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle cali jayta cusmaan ninka la yidhaahdo waxaana saraakiil ka tirsan soomaalida etoobiyaanka la shaqaysa kula kulantay feerfeer iyadoo leesu keenay odayaal labada dhinac ee dagaalamay ka tirsan inkastoo la sheegay in beelaha la heshiisiinayana waxay u muuqataa arrintaasi inaanay miro dhalayn xali saabuun ayaa beelaha walaalaha wuxuu ugu baaqay inay nabadgelyo ku wada noolaadaan asigoo u sheegay in dhulku uu ku filan yahay war waxaan leeyahay dad yahow wax badan aad isdisheen wax badan aad maalaayacni isku disheen wax badanaa hubka la isugu kiin dhiibay waxaan ognahay beelaha degan gobolka hiiraan waa dad wada degan gobolka dhul fara badan oo boqolaal kilomitir ka badan ayaa waraabay oo welibu kusoo fatahay waxaa ka baxa marka dhulkaas maaragtay beero aada u fara badan sida sisinta geleyda iyo waxyaabo lamid aha ka baxa xaqiiqatan dhulku waa idinku filan yahay ilaahay subxaanahu watacaala ha laga cabsado dagaal waad og tihiin annagu idiin sheegi mayno dhibaatada uu leeyahay waad og tihiin dad walaalaha ha tihiin dad xidida ha tihiin waxaa tihiin wiil iyo abtigiis ayaa tihiin dadka reer hiiraan waa ognaha qabaa'ilo badan ayaa ku nool gobolka hiiraan oo ilaa tobaneeyo qabiil iyo wax ka badan ayaa ku nool waxaan leeyahay dadyo hubka la isugu dhiibaya gaaladu isku dirayso waxaan leeyahay ka fiirsada arrintaas iyada oo ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo shisheeyaha ayaa hadba waxay horiyaan colaad ka dhex ooganta dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah si ay isu laayaan halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan munaasabad lagu furayey sanad dugsiyeedka cusub ayaa ka dhacday iskuulka ibnu cabbaas oo ku yaala degmada sakow ee wilaayada jubbooyinka warbixinta warkan waxaa inoo haayaa abuubakar ibraahim geedi dhowaan gudaha xarunta iskuulka waxaa ka dhacday munaasabad aad u ballaaran oo lagu daafurayay sanad dugsiyeedka cusub ee machadka iyadoona abaalmarinno la guddoonsiinayay ardaydii ku guulaysatay kaalmaha hore kadib imtixaan ardayda laga qaaday sanad dugsiyeedkii ay horay u soo qaateen ugu horrayn waxaa xafladda lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka qowlka allah waxaana akhriyey cabdiraxmaan aadan abshir oo ka mid a ardayda machadka ibnu cabbaas ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekh cumar xayaakallah oo ka mid a culimmada soomaaliyeed isagoona maamulka iskuulka uga mahad celiyey howsha ay hayaan ilah baan uga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala noo suurtageliyey xafladdan quruxda badan ee agaasinka badan inaan walaalaha kala soo qaybgalle farxadda xambaarsan ee la rabo in lagu soo tarxiibiyo oo lagu dhiirigeliyo da'yarta waxbarashada rabta ee machadka ibnu cabaas iskuulka ibnu cabaas jasaakum allahu khayr walaalihii soo diyaariyey xafladdan waxaannu dhiirigelinaynaa da'yarta wiilal iyo gabdhaba inay waxbarashada ku dadaalaan waxbarashadu waa waxay umamku isku dhaafeen da'na kuma xidhna min almahdi ila allaxdi laga soo bilaabo hooyada markii naaskeeda laga guro ilaa iyo intii qabriga laga gelahayo intaa inuu qofku waxbarashada wata ayaa la rabaa faliajli haada caalamkan hadda aan joogno waa caalamkii cilmiga ah dhallinyarada socota ha dadaalaan oo waxbarashada ha ku dadaalaan qiimogalkeeda dee qur-aankana waan ku aragnay waa shayga keli ee tae waxbarashada rabbulcaalamiin uu nebigiisa ku yidhi iga codsa aan ku siiye waqul rabbi sidnii cilma nabi allow i weydiiso waxbarasho iyo aqoon i weydiiso waan kuu kordhinayaa sidoo kale maamulaha machadka ibnu cabbaas ayaa kasoo qaybgalayaasha munaasabadda u faahfaahiyey muhiimadda ay u qabteen xafladdan isagoona ka warbixiyey duruus ay qaataan ardayda iyo heerarka uu ka kooban yahay iskuulka duruusta ay soo qaateen way badan tahay maadada la yidhahdo tarbiya islaamiya oo ka kooban alqur'aan watawxiid xadiid fiqi siiradana ma garanaysaa way soo raacaysaa waxaa kale maxaan idhaahdaa ay soo qaateen luga carabiya riyaadiyaad culuum muwaad ijtimaaciya ama juqraafiya taariikh luga soomaaliya luga alingiriisiya mawaadaas tirada badan oo hadda aan sheegay ayay soo qaateen waxaa markaan dhaxtaal laga dhigay su-aalo diini ah oo la weydiinayay bulshada islamarkaana ciddii ka jawaabta la siinayay abaalmarino qaali ah man qaala haadihi alcibaara khuduu calaa yadayhi qabla an tajtamica calayhi alcarabu war gacmihiisa qabta intaynan carab isugu tegin hadalkaas yaa yidhi magacay waa maxamed kuusow hadalkaasna waxaa yidhi abilahab jasaaka allahu khayran ninkaan lacagteeda waa dhammaystay ayaa loo dhaafayaa gobollada soomaaliya meeqaa waay gobolada soomaaliya meeqa way kan muxaafadaadka soomaal maxaa dhahday tobaniyo sideed gabadha dhahday si ardayda machadka ibnu cabbaas ayaa goobta ka sameeya bandhig waxbarasho oo cajiib ah iyadoona gaar ahaan waalidiinta indhahooda laga dheehanayay farxad iyo shucuur aad u sarraysa ugu dambayntii maamulaha machadka ibnu cabbaas al ustaad cabdulaahi aadan ayaa abaalmarino guddoonsiiyey ardaydii galay kaalmaha hore ee imtixaanka isagoona goobta uga dhawaaqay magacyada ardaydii galay kaalmaha koowaad labaad iyo saddexaad bismillahi waxaa noo bilaabmaya insha allahu tacaala kaalinta koowaad waxaa ugu horeeya fasal walbana waxaa laga soo qaaday saddex arday gabdhi wiilalba leh fasal walba marka waa yeelinayaa ibraahim aadan qoryow waxaa ku xiga cabdulqaadir ismaaciil cabdulwahaab waxaa ku xiga asmaa xasan aadam waxaa ku xiga ifraax cabdi cabdiqaadir waxaan ku jira kaalimaha koowaad waxaa ku sii xigay farxiya sheekh abubakar cabdilatiif kaalimihii koowaad aan ku jiraa weli kaalinta labaad sadaam cabdirashiid cabdi aadam waxaa ku sii xiga muxamed cabdulxakiim cabdulaahi waxaa ku sii xiga leyla moxamed mukhtaar waxaa ku sii xiga masra xaaji cabdishukri waxaa ku sii xiga ugu dambeeya kaalinta labaad umayma cayduruus yunis ibraahim waxaa weeye kaalinta saddexaad ayaan bilaabaynaa waxaa ugu horeeya anas aadam qoryow waxaa ku sii xiga moxamed cabdulaahi saney waxaa ku sii xiga iqra maxamuud dhaqane iqra maxamuud dhaqane cabdulmaalik cabdulxakiim cabdallah nasr maxamed diinow aadam diinow aadam iidaa ugu dambaysa jasaakum allahu khayr aljazaa xafladan lagu daafurayey sana dugsiyeedka cusub ee machadka ibnu cabbaas ayaa ku soo idlaatay jawi farxadeed warkii subaxnimo ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaas